waxaa maalintii shalay magaalada hargeysa dib ugu soo laabtay wafdiga uu hogaaminayo wasiirka arrimaha dibadda ee maamulka la baxay somalilan cabdiraxmaan daahir aadan kaasoo booqasho saddex maalmood qaadatay ku joogay caasimadda itoobiya adisababa mas-uuliyiin ka tirsan dowladda itoobiya ayay la kulmeen wafdiga ka socday maamulka la baxay somalilan waxaana wafdiga si gaara u qaabilay wasiirka arrimaha dibadda ee itoobiya iyadoo itoobiya ay sheegtay inay ka wadaadleen kor u qaadista iskaashiga xiriirka diblomaasiyadeed ee ay la leedahay maamulka uu hogaamiyo cabdiraxmaan ciro cabdiraxmaan daahir aadan wasiirka arrimaha dibadda ee maamulka la baxay somalilan oo saxaafadda kula hadlay hargeysa ayaa sheegay in dhammaan ay soo fuleen qorshayaashii ay u tageen adisababa aynu ku faraxsan yihiin in xiriirka ay la leeyihiin etoobiya uu ka fiican yahay sidii uu ahaan jiray sidaa wada ogtihiin wafdigan nahay waxaanu ku maqnayn muddo saddex cishaa dalka etoobiyan jaarka nahay ee walaalaha nahay ujeeddadii aan u tagnay iyo waxii aan u tagnay oo dhani inay noo soo fuleen waxaan si gaara ugu mahadnaqayaa dowladda etoobiya sida sharafta iyo karaamada leh ee ay noo soo dhoweeyeen ay noo qaabileen gaar ahaan wasaaradda arrimaha dibadda walaalkay dr gedion oo ah wasiirka arrimaha dibadda ee etoobiya wasaaradda arrimaha dibadda guul ayuu ku soo dhammaaday farxad bay noo tahay mar labaad iyo mar saddexaadna waan uga mahadnaqaynaa sida wanaagsan ee ay noo qaabileen xidhiirhka innaga iyo dalka walaalaha nahay jaarka nahay ee etoobiya inuu sidii hore iyo si kasii fiican yahay farxad iyo wanaag badanna ay soo socdaan tani ayaa waxa ay daaha ka faydisaa sida uu maamulka la baxay somalilan uu daacad ugu yahay dowladda etoobiya oo ay colaad soo jireena kala dhexayso ummadda soomaaliyeed maamulkan ayaana horey xabashada ugu hibeeyay inay si bilaasha ku qaataan qeybo ka mid ah xeebaha soomaaliya tani ayaana dadka qaar ku sifeeyeen inay tahay arrin kale oo u gogol xaaraysa siday etoobiya u xaqiijin lahayd damacyada ay ka leedahay soomaaliya